afar askari oo Amerikaan ah ayaa ku qarqoomay xeebaha dalka Lithuania xilli ay ku guda jireen dowlatus milatari oo dalkaasi ka dhacayay. Arrintan ayaana dhalisay su'aalo badan oo la xiriira waxyaabihii sababay dhacdadan, gaar ahaan markii ay ciidamada Mareykanka xaqiijiyeen in la helay meydadka saddex ka mid ah askartaasi kadib baaritaanno socday muddo lix maalmood ah. Inkastoo ciidamada Mareykanka ay shaaciyeen dhimashada saddex askari, ayaa haddana waxaa la xaqiijiyay in wiil uu socdo baadigoobka askariga afraad ee la la'yahay, iyadoo lagu murunsan yahay sababta keentay in gaarigaasi uu quuso, kaasi oo loogu talagalay inuu ku shaqeeyo dhulka biyaha badan. Shilkan ayaa ka dhacay dalka Lithuania, kaasoo u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago dalka Belarus, halkaas oo ay askartaasi ka wadeen howlo ay ku dayactirayeen baabuur ciidan oo burburay. Taas ayaana sababtay in gaarigii ay wateen uu ku degay meel dhiiqo ah sabab la xiriira xaaladda dalkaasi ka jirta. askarta ayaa la waayay talaadada isbuucii hore ee lasoo dhaafay waxaana howlgal baadigoob ah iyo samata bixin ah bilaabay dowladaha maraykanka lithuania iyo poland iyadoo ay qayb ka ahaayeen ciidamada gaarka ah ee wata doomaha quusa iyo ciidamada badda ee maraykanka waxaana baadigoobkan ku wehelinayay isticmaalka helikabtarada iyo baabuurta waaweyn ee ciidamada kadib markii la helay halkii uu ku quusay gaariga ay la socdeen afarta askari waxaa haddana adkaatay in gaariga laga soo saaro dhoobada taasi oo qaadatay ilaa laba saacadood iyadoo ugu dambeyntii ay goobta soo gaareen cagafcagafyo waaweyn oo ku guuldareystay soo saaridda gaariga arrintan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la iska weydiinayo sababta keentay in gaarigu ku duldego dhiiqada inkastoo loo naqshadeeyey inuu ku shaqeeyo dhulka dhoobada ah oo biyo badan waxaana kale uu awood u leeyahay inuu jiido gabaarida culayskoodu gaarayo ilaa lixdan iyo saddex tan oo ay ku jiraan taangiyo culus wasiirka difaaca ee dalka Lithuania ayaa isku dayay inuu ka jawaabo su'aalahan waxa ay tahay in la xoojiyo ayaa ah in goobta ay tahay meel aad dhoobo u ah dhulka waa goob biyo badan oo ay ku xeeran yihiin harooyin waaweyn sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah la fuliyo dhammaan shaqaalaha lagama maarmaanka ah si loo xasiliyo dhulka biyaha loo soo saaro loona diyaariyo howlaha samata bixinta waxay intaasi ku dartay in howlgalku uu u baahday tallaabooyin badan oo dheeri ah iyadoo la dhisay waddo cusub afar iyo labaatan saac gudahood si qalab culus u gaaro aagga geeska kale qaar ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ka falceliyey dhacdadani kuwaasi oo ra'yigooda ka dhiibanayay waxyaabaha kasoo kordhay raadinta afarta askari ee ku geeriyootay lithuania waxaa ka mid ah dadkaasi natsu oo bartiisa kusoo qoray inkasta oo joogitaanka milatariga ee goobaha sida lithuania oo kale ay muuqato inay ka qayb tahay dhaqdhaqaaqyada istiraatiijiga ah haddana dhacdooyinka sidan oo kale ah ayaa cadaadis saaraya habka tababarka iyo amniga askarta ee ku sugan meelaha fog ee khatarta ah sidoo kale nin lagu magacaabo rusel ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray dhacdo nasiib darro ah waxaa la socday isbedelada tan iyo maalintii ugu horreysay sida wadajirka ah ay uga qayb qaadanayeen maraykanka lithuania iyo poland inta lagu guda jiray xiisadan dhankiisa ruux kale oo lagu magacaabo lexia ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraalkan oo uu eedan ugu jeediyey trump sida uu ula dhaqmay askarta geeriyootay iyo ehelada waxa uuna yidhi ma arkin wax falcelin ah tacsiyo iyo qalbi qaboojin ah oo uu trump u diray qoysaska askarta geeriyootay haddii biden uu sidaas u dhaqmi lahaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa si kasta u dhaleecayn lahaa falceliye kale oo lagu magacaabo toskas ayaa baraha bulshada kusoo qoray qoraalkan howlgallada samata bixinta ee deegaanada dhiiqada leh ayaa muujinaya sida awoodda bini'aadamka oo keliya aysan ugu filnayn inay ka hortagto dabeecadda teknolojiyadda iyo qalabka gaarka ah ayaana ah iyo kuwa isbeddel sameeya waxaana rajaynaya in masiirka askariga haray ay si dhaqso ah usoo bandhigi doonaan ugu dambeyntii ciidamada maraykanka ayaa xaqiijiyey inaysan howlgallada joogsan doonin ilaa laga helayo askariga afaraad iyagoo xusay inay weli socdaan baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay inuu dego gaarigaasi kaas oo la sheegay in si gaar ah loogu talagalay in lagu shaqeeyo xaaladaha adag dhacdadan ayaa kusoo beegantay iyadoo maraykanka iyo nato ay kordhiyeen joogitaanka ciidankooda dalal ay ka mid yihiin lithuania taasoo ka qayb ah dadaalada lagu xoojinayo isbahaysiga garabkiisa bari sida loogu hortago waxa ay ku tilmaameen khataraha sii kordhaysa ee ruushka